إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacada islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray xalay askarta dowladda federaalka ee ku sugan degmada afgooye ee shabeellaha hoose dowladda federaalka ayaa waxaa ka dhex jiray isqabqabsi la xiriira raashin diyaarad lagu keenay oo la sheegay in mucaawin ahaan loogu talagalay khilaaf ku aadan muddo kororsixilaad ayaa ka dhex aloolsan maamulka iyo xisbiyada somalilan munaasabad lagu fureeyey isbitaalka magaalada ceelbuur ayaa ka dhacday magaaladaas munaasabad dowra loogu soo xerayo haweenka wax ka barta madaarista degmada jawle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka dhacday gudaha degmadaas mid ka mida musharaxiinta kenya ayaa ku goodiyey inaysan doorasho ka dhacaynin dalkaas موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamada xarkada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray askarta dowladda federaalka ee ku sugan degmada afgooye ee shabeellaha hoose milatariga mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxa ay dagaal culus ku qaadeen fadhiisin ciidamada dowladda federaalka ay ka samaysteen xaafadda haanta dheer iyo sidoo kale mukayga ee degmada afgooy sidoo kale mujaahidiinta waxa ay xalay weerar culus ku qaadeen deegaanka buundada sabiid iyo sidoo kale beriire oo ah deegaano hoostaga degmada afgooye dowladda federaalka ayaa waxaa ka dhex jiray isqabqabsi la xiriir raashin diyaarad lagu keenay oo la sheegay in mucaawin ahaan loogu talagalay maxamed amiin ayaa ka waramaya waxaa dowladda federaalka gudaheeda ka jira xoodxoodasho iyo xusulduub uu qof waliba uga jiro sidii uu dhaqaale uga samayn lahaa barnaamij hadda la karkarinayo oo cinwaan looga dhigay gurmadka abaaraha cabdiraxmaan cabdishakuur oo uu dhowaan xasan sheekh u magacaabay ergeyga u qaabilsan gurmadka ayaa shaaca ka qaaday in ay jiraan dad ka tirsan dowladda federaalka oo macaash ka raadinaya raashiinka ay keenaan dowladaha ajnebiga ah waxa uu sheegay in garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ay ku xayiran yihiin loorar iyo kaartoomo raashiin ah halkaan uga baaqiya hay-adaha dowladda oo kala duwan iyo shirkadaha serviska qabta brifadka ah inay fududeeyaan dadka in la gaarsiiyo macaawanada konton beri ka badan yaa macaawano ay dowladda qadar keentay ee laboor ku xayiranta oo aynan meel sabab ay u xayiran tahayna la aqoonin saas daraaddeed waxaan ka codsanayaa hay-adaha dowladda iyo shirkadaha maamula garoonka diyaaradaha ee dekedda inaysan wax faa'iidaa ka raadinin ama wax dana aysan ka raadinin gargaarka mucaawanada la keenay ee la sii daayo shantii bilood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa dalka ka jiray abaaro xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana ahayd ciddi keliya ay gurmadka xiriirka ah samaynaysay isla markaana qaybinaysay wax itus oo itaabsi ah laakiin dhanka dowladda federaalka ma jirin wax gurmad ah oo ay sameeyeen iyadoo dhaqaalaheeda iyo xooggeeda isugu geysay doorashada hadda oo ay dadka intiisa badan u jihaysteen wax soo saar ayaa waxa ay doonaysaa sida ay siyaasiyiintu sheegayaan in ay dadka ka soo jeediso tacabka islamarkaana u aajiso xero barakac si mustaqbalka looga lumiyo waxaana qorshahani dejiyay hay-ado iyo dowlado shisheeye oo ka soo horjeeda in ay dadku wax tacbadaan haddii dadka raashiin la siin lahaa iyadoo aan wakhti laga lumin waxbay ahaan lahayd laakiin waxaa jira shuruudo raashiinka lagu helayo oo ay ka mid tahay in qofku uu buush dhisto islamarkaana uu ku biiro xaryo barakac weliba guddoomiyayaasha kaamamka waxa ay ku kala dhaqaale iyo raashiin badanayaan hadba sida ay u kala helaan dad liita oo markii la sawiro u ekaanaya sida qolfoofta oo kale sidaas waxaa yidhi mid ka mid a dadka isticmaala baraha bulshada oo ka hadlayay arrintan khilaaf ku aadan muddo kororsi xilaad ayaa waxa uu ka dhex aloolsan yahay maamulka iyo xisbiyada somalilan mahad cubeyd ayaa ka waramaya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucid faysal cali waraabe ayaa kasoo horjeestay in muddo kororsi ay samayso xukuumadda muuse biixi ee somalilan faysal cali waraabe ayaa sheegay inaysan marnabo aqbali karin wax muddo kororsi la yidhaahdo isagoo ku baaqay mudaharaad ka dhan ah muuse biixi iyo xukuumaddiisa maxamed kaain baryahan hadalladiisa waxaad moodaa inay iska dhex imanayaan shaalaytana ergeyna la soo dirteenoo waxay doonayaan kororsi waxaan leenahay maxamedow kordhis baad sheegaysahay shanta biloodoo idiin harsan ayaan leenahay dalku ma wadi karaan ma wadi karaan dalka isna wuxuu leeyahay doorashadaydiina waan dambaysiinayaa oo kaad ka horaysa ta asxaabta tiina waan soo horaysiin haddee yeeli mayna yeeli mayna taageerayaashan waxaan leenahay ha niyad jabina waxaa weeye xaqba waxaan u leedihiin waa dareen kiinaa muujinaysaan haddii ilaah yidhaaho annaga idin horgelin
sidoo kale muuse biixi ayuu ku tilmaamay inuu yahay nin keligiitaris ah islamarkaana doonayay inuu kursiga isaga sii fadhiyo marka waxaan leenahay waa inaynu dalkeena ka badbaadinaa ka badbaadinaa keliya taliya somalilan weligeed bay ma aawan maxamed saad bay ku diideen keliya taliya weliba aan awood leadership lahayn qabiil ku hantaqaya ya ummadda qaybinaya bolosi lahayn waanu ku diidnay way reject somaliland ma ogola dictatorship afar sano iyo badh muran muran muran muran muran aan ahayn bal hawaaas wax kale soo sheegeen labaatankii sano markii ay ka wada hadlayeen may inoo sheegeen wax alle waxay qabteen waxay doonaya dabacsayn may inoo sheegeen aflagaaday keeneen aflagaaday u qabteen marka dalkani ma wadi kartaan ma wadi kartaan maamulka somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ku ah ayaa waxaa ka dhex jira khilaaf daran oo muddo soo jiitamaye munaasabad lagu furayey isbitaalka magaalada ceelbuur ayaa ka dhacday magaaladaas maxamed daahir cali sow ayaa faahfaahinaya mas-uuliyiinta ugu saraysa wilaayada galgaduud culumaa udiin ganacsato iyo odayaal dhaqan ayaa ka soo qayb galay munaasabadda lagu furayey isbitaalka guud magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud bulshada ku dhaqan magaalada oo u baahnaa adeega caafimaad ayaa si diiran u soo dhoweeyey dib u furidda isbitaalka magaalada ceelbuur oo ay iska kaashadeen wilaayada islaamiga ah galgaduud iyo dad muxsiniin ah oo kala jooga gudaha dalka iyo dibadda maamulaha isbitaalka oo munaasabadda ka hadlay ayaa ku dheeraaday dadaaladii ballaarnaa ee ku wajahnaa furitaanka isbitaalka ceelbuur dad badan oo reer ceelbuura raggi siddeetan iyo shan sana jira sagaashan jiryaala ayaa tabarucan ka qayb qaatay arrinta dhibkaa loo soo maray maxay ahayd inaad isbitaalkaas dadku ay garteen oy wakhti badan geliyeen aad xajisataan oo aad ku dhegtaan waxaan idinkugu bishaaraynayaa isbitaalkan lacag badan baa ku baxday lacagta waxaa ka daran maskaxda la shiilay iyo wakhtiga uu soo maray hay-adi ma dhiibin sheekh abuukhaalid oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud oo kelimad ka jeediyey munaasabadda ayaa u mahad celiyey dadka muxsiniinta ah ee tabarucaadda ku bixiyey furitaanka isbitaalka isagoo dadka ka soo jeeda gobolkan ugu baaqay inay ka qayb qaataan mashaariicda lagu horumarinayo adeegyada bulshada aan rabo waxa waaye inaan buraarijiyo ee dadka muslimiinta ah oo gobolka gaar ahaan ka soo jeedo ragna hadduu ay joogaan oo badan ragna waa maqan yihiin runtii maalgashiga waddankan inay dhulkooda ay maalgashataan oo qof walba anta markaas haddii si shaksi hadda ay tahay shaksiyadiisu inuu meesha beerar ka samaysto inuu hoolo ka samaysto in maaragtay ganacsi uu ka abuurto inuu keeno maaragtay mashaariic kala keeno oo waddankiisii oo noolaysto oo camiro waxay ka mid tahay maamulka islaamiga waxyaalaha soo dhaweynayaan oo qofku maaragtay inuu maaragtay barnaamijkaas soo qadimo oo hoolahaasaan rabaa uu dhaho waxyaalaha waxay ka mid tahay maaragtay aanu soo dhaweynayno hoggaanka odayaasha dhaqanka qabaa'ilada mursade iyo maxamuud hiraab oo ka soo qayb galay xafladda lagu furayey isbitaalka ayaa soo dhoweeyey dib u howlgelidda isbitaalka ugaas cabdulaahi daahir oo ah ugaaska beesha mursade ayaa u soo jeediyey dadka muxsiniinta ah ee ka qayb galay furitaanka isbitaalka in ay ku soo laabtaan gudaha dalka si ay u qiimeeyaan una eegaan hawsha ka socota isbitaalka waxaa weeye ilaahay waxaan ka baryaynaa in dadkaas waxaas la baxay inay booqasho ugu yimaadaan dalalka meeshay jiraan inta ka imaadaan ay ayagoo booqanaya dadkiioo la daaweynayo cisbitaalkii oo furan nacfigii ay la baxeen oo sadaqada jaariyada ahaa oo shaqaynaya ay arkaan oo insha allahu tacaala taana waa ku gubaabinaa oo inay bulshada wax kale sii qabtaan ayaan ilaahay ka baryaynaa runtii bahda caafimaadka waa ku faraxsannahay waxaana dhahaan ma ogtahay bahda caafimaadka waxay dhahaan naxnu nucaaliju walaakina laa yashfii annagu waxaan nahay wax baan daaweynaa daawaan bixinaa laakiin caafimaadka ilaahay baa iskale waxaan tala saaraynaynaa alla subxaana wa tacaala ayaan marka koowaad tala saaranaynaa ugaas ciise ugaas maxamed carab oo ah ugaaska beesha maxamuud hiraab ayaa isna kelimad ka jeediyey munaasabadda lagu furayay isbitaalka isbitalka haddii alla kuu roon yahay dan guud oo ummadda muslimiinta ahoo haddii alla kuu roon yahay gobolka ku nool oo dhan ka dhexayda meel kastoo ay ka yimaadeenba qof kasta oo timaad waa lagu soo dhawey doonaa haddii alla idin oo bugtaan ah oo ilaahay darti u socota insha allahu waxaan leenahay isbeddelka ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay mid maaragta haddii alla ku roonyahay bayaxaaba oo maaragta haddii alla ku roonyahay waxqabad badan dhala oo ummadda la keeno maaragta insha allahu biidnillahi kariim ilaahay ku caafiyo ilaahay ha nooga dhigaan leenahay si kastaba ha ahaatee magaalada ceelbuur oo ay isaga carareen xabashida etoobiya kadib markii la go'doomiyey dadkuna ay u faarujiyeen magaalada ayaa ka soo kabsanaysa burburkii iyo dhibaatadii ay u geysteen ciidamada xabashida etoobiya magaalada iminka waxaa ka socda mashaariic kala duwan oo qayb ka ah dadaalo ay wado wilaayada galgaduud oo lagu horumarinayo bulshada iyo deegaanka munaasabad dowra loogu soo xiraya haweenka wax ka barta madaarista degmada jawle ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa ka dhacday gudaha degmadaas maxamed muuday abumuslim ayaa faahfaahinaya towradani ayaa soconaysay muddo afar maalmood waxaana loo qabtay haweenka wax ku barta madaariista degmada jawle wilaayada islaamiga ah ee mudug dowradani ayaa soo qabanqaabiyey maktabka dacwada degmada jawle intii ay soconaysay dowladani haweenka waxa ay ku qaateen casharo muhiim ah haddaba waa kuwan haweenkii ka faa'iidaystay dowladda iyaga oo ka warbixinaya waxyaabaha ay ku qaateen dowladda magacaygadaan ku bilaabo waxaa waaye aamina cumar axmed dhigatana maraakista ku taala degmada jawle waxaa inoo socda maalmahan dowraad waxaan ku qaadanay maalmahaas afarta maalmood ee dowladda inoo socotay waxay ahayd asludiin oo ah towxiidka towxiid istilaax ahaan waxay ka dhaheen culummadana waxaa waaye huwa ifraadullah bimaa yakhtasu bihi min alrububiyati waaluluuhiyati waalasmaa wasifaati wa xukmihi maktabka dacwada wilaayaadka ayaa inta badan qabta dowlaad aad u fara badan isagoo u qabta bulshada ku dhaqan wilaayaadka iyo degmooyinkooda warkan dhegaystayaal saaka wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah alfurqaan mid ka mid a musharaxiinta kenya oo magaciisa laga tegay ayaa ku goodiyey inaysan doorasho ka dhacaynin dalkaas kawawate muwange oo ah musharaxa xisbiga osawa ayaa guddiga doorashooyinka dalkaas ku eedeeyey in magaciisa ay ka saareen liiska musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada kenya arrintan ayaa aad kaga caraysiisay musharaxa taasoo keentay inuu ku goodiyo inaysan doorasho ka dhacaynin kenya buuq ayuu ka dhex abuuray xarunta ay ka socotay ansixinta musharaxiinta oo ku taala magaalada nairobi kadib markii saraakiisha ammaanka ay u diideen inuu galo xarunta wuxuu ku dooday inuu soo buuxiyo shuruudihii laga doonayey isagoo geesta kale u cad ku maray inaysan dhicinin wax doorasho ah oo haddii uu magaciisa ka waayo liiska musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada ee kenya codbixinta doorashada oo ku beegan sagaalka bisha soo socota ayuu sheegay in ay qasab tahay inuu ku dhex arko magaciisa warkii subaxnimo dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa